إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah qaraxay dhimashiyo dhaawac ku noqdeen ciidamada maamulka jubbaland ayaa ka dhacay deegaanka baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo xubin ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo culus ku qaaday fadhiisimo askarta shisheeye iyo dowladda federaalka ay ka samaysteen deegaan ka tirsan shabeellaha hoose xukun tacsiir ah oo lagu fuliyey laba ruux oo ismasaafaystay ayaa ka dhacay deegaanka kuunyabarow ee shabeellaha hoose dowladda federaalka ayaa xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka u diiday inay wax ka qaadaan meydka wasiir ka tirsan maamulka jubbaland oo dhowaan dalka dibaddiisa ku geeriyooday dadweynaha magaalada muqdisho gaar ahaan kuwii ay dhowaan ciidamada dowladda federaalka ah ku dul dagaalameen ayaa dhigay dibadbax ay uga soo horjeedaan dagaaladaas oo khasaare ka soo gaaray dadka rayidka ah warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan tobannaan askarra oo ay saraakiil ciidan ku jiraan ayaa dhintay kadib markii ciidamada badda iiraan ay si kama ah gantaalis ugu tuuleen xilli ay ku sugnaayeen badda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiyo fitan qarax ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidamada maamulka jubbaland ayaa ka dhacay deegaanka baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey qaraxan waxaa ku dhintay hal askari iyadoona sidoo kale mid kale uu ku dhaawacmay khasaaraha gaaray ciidamadan ayaa yimid kadib markii gootada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qarax halkaas kula beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland oo ay maraykanka mar sii horreysa geeyeen deegaanka baarsan guuni qaraxan khasaaraha lagu gaarsiiyey ciidamadan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan sidan oo kale weerar ay ku qaadeen deegaanka baarsan guuni saldhig ay halkaas ku leeyihiin ciidamada maamulka jubbaland askar looga dilay sidoo kalena hub iisaanad milatari looga soo furtay xubin ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho askariga sirdoonka ah ee ka tirsan dowladda federaalka ee la dilay ayaa waxaa lagu magacaabaa shardi cabdishakuur geelle wuxuu ka tirsanaa ciidamada sirdoonka dowladda federaalka habeenimadii xalay gaar ahaan fiidkii ayaa waxaa lagu dilay isgoyska boondheer ee magaalada muqdisho dilka askarigan ayaa waxaa ka dambeeyey sida ay wararku sheegayaan sarkaal ka tirsan ciidamada milatariga ee madaxtooyada kuwaasoo waardiyeeyey madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo sarkaalka ayaa markii uu dilka geystay kadib waxay wararku sheegayaan inuu u cararay islamarkaana uu ku dhuumaaleysanayo xero ay degan yihiin ilaalada madaxtooyada dowladda federaalka magaalada muqdisho waxaa marar badan ka dhaca dilal bareer ah oo ay isu geysanayaan laamaha kala duwan ee dowladda federaalka oo ay soo tababareen waddamo kala jaad ah habeen hore ayaana ugu dambeysay dagaal qaraar oo ciidamada dowladda federaalka ah ku dhex maray degmadooda jir waxay isaga dileen ciidamo iyagoona sidoo kale kuwo kale isaga dhaawacay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo culus xalay ku qaaday fariisimo askarta shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay ka samaysteen shabeellaha hoose wararka aynu ka helayno shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay dhowr weerar ku qaadeen saldhigyo kala duwan oo ay shabeellaha hoose ku leeyihiin ciidamada uganda iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ah fariisimaha la weeraray waxaa ka mida mid ay ku leeyihiin magaalada jannaale qoryooley iyo sidoo kale ambareyso dhammaantood waxaa ku wada sugan ciidamada uganda oo ay wehelinayaan qaar ka tirsan askarta dowladda federaalka ah dagaalada ayaa la rumaysan yahay inay jiraan khasaare ay gaarsiiyeen ciidamadii bartilmaameedka ahaa xukun tacsiir ah oo lagu fuliyey laba ruux oo ismasaafaystay ayaa ka dhacay deegaanka kuunyabarow ee shabeellaha hoose weriye mudday ayaa warkan inoo aqrinaya maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamka ee deegaanka kuyabarow shabeellaha hoose ayaa waxaa la horkeenay laba ruux oo kale ah nin iyo haweenay kuwaas oo lagu soo eedeeyey in ay ismasaafaysteen fagaare ku yaala deegaanka kunyabarow ayaa waxaa la soo istaajiyey labada eedaysane oo kala ah maxamed cumar madoobe oo labaatan iyo saddex jir ah iyo haboon nuur guure oo iyadana ah lix iyo toban jir deegaan lagu magacaabo garas weyne oo ka tirsan shabeellaha hoose ayay iska soo masaafaysteen labadani ruux waxaana qaaliga oo goobta ka akhriyey eedda loo jeediyey uu ku riday xukun ay maxkamadda islaamiga ah ee ka soo saartay falka ay ku dhaqaaqeen labadan ruux qaaliga ayaa yiri kadib markii ay qirteen falka ay ku dhaqaaqeen labadan ruux waxaa lagu xukumay maxamed oo labaatan iyo saddex jir ah soddon karbaash halka haboon halka haboon oo lix iyo toban jir ah lagu xukumay labaatan karbaash dadweynaha joogay ayaana takbiirta ku dhawaaqayey
kow labo saddex afar lix iyo labaatan toddoba iyo labaatan siddeed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon allaahu akbar allaahu akbar soconsoon waa takbiirta korma loo qaado allaahu akbar allaahu akbar
deegaanada ay ka taliyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta badan waxaa ka dhaca xukuno ku salaysan shareecada islaamka taas ayaana sababtay in ay yaraadaan falalka ay ka midka yihiin ismasaafaysiga iyo sinada dowladda federaalk ayaa xildhibaano ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka u diiday inay wax ka qaadaan meydka wasiir ka tirsan maamulka jubbaland oo dhowaan ku geeriyooday dalka dibaddiisa warkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya wariye cabdulaahi yaasiin jaamac hogaanka dowladda federaalka ayaa shalay hor joogsaday in garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay ka dhoofaan xildhibaano doonayay inay wax ka aasaan wasiirkii waxbarashada ee maamulka jubbaland maxamed ibraahim oo dhowaan ku geeriyooday dalka hindiya kaas oo meydkiisa diyaarad lagu keenay wasiirka meydkiisa ayaa la keenay magaalada muqdisho waxaana diyaarad kale laga saaray halkaasi si ay u geysa magaalada kismaayo waxaana jirtay diyaarad kale oo taasi la socotay oo ay rabeen inay raacaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah laakiinse markii diyaaraduhu ay duuli rabeen ayuu wakiil ka socday dowladda federaalka waxa uu ku wargeliyey rakaabka in diyaaradda xildhibaanadu ay saaran yihiin aanay kacayn xildhibaanadaasi waxaa ka mid ahaa cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag waxaanu markii safarka ay ka baaqdeen kadib uu ka hadlay sidii ay waxu dhaceen markii la fuulay oo labada diyuuradoodba la istaaray ama mxuu ahaa bayloodyada ay dhaqaajiyeen diyuuraddii aan saarnaa oon ka mid ah dadkii saarnaa markii albaabka loo soo xiray waxaa uu yimid nin nalagu yidhi wuxuu ka socdaa nabad sugidda wuxuu la hadlay bayloodkii diyuuraddii waa la damiyey waa la isweydiiyey cabbaar baa meeshii agaasimihii xafiiska raisal wasaaraha iyo wasiir ashkar iyo waaba mxuu ahaa arrintii bay dhex galeen cilladda meelay ka jirta mxuu ahaa yaa la raadiyey isla markaas haddana dowladdii waa noola soo fuulay waxa la yidhi dhammaan soo dega dhulka u soo dega dhulkan u soo dhadhacnay waa la isweydiiyey waxa la yidhi sabab dowladdii kale oo meydka wadday waa dhooftee maxaa middaan lagu haystaa sii wad soo wad war badan kabacdi waxaa la soo dhejiyey hadday saaran yihiin senatar cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo senatar iftiin xasan iimaan iyo afhayeenkii hore ee jubbaland axmed carab diyuuraddan ma baxayso saasaad ku baaqanaysaan arrintaas markay dhacday waxaan weyddiiyey amarkan yaa soo bixiyey xaggeese ka soo fulay waxaa noola sheegay amarkan inuu ka soo fulay ama uu soo gaarsiiyey wasiirka duulista hawada nin la yidhaahdo omaar iyo nabad sugidda soomaaliya muxuu ahaa saraakiisha nabad sugidda somaaliya ama taliska nabad sugidda soomaaliya amar ka soo baxay inay tahay noola sheegay fartaag waxa uu sheegayaa in farmaajo uu yahay nin qabyaaladaysta ah arrimahaas in ay markhaati ka yihiin waxyaabaha ka taagan gobolka gedo xoog baan ku maquurinhayaa sbeshali gobolka aan ka soo jeeday maalin hore waa ku kala tegahayaaye saddex xildhibaan oo ka soo jeeda gobolka gedo yaa waxay damceen inay ka dhoofaan meesha la yidhaahdo madaarkan ayagoo gedo u socdo waa la diiday ma bixi kartaan baa lagu yidhi maanta aniga oo u socda muxuu ahaa tacsidaas waa la diiday anuu sanatar oo xasaanaddeeda la liidid inaan ka dhoofo macnaheedu marka muxuu noqonayaa qabiilka aan ka dhashay yaysan dhaqdhaqaaq ka samaynayn halkaas oyna aadin waxaa la jooga xilliga ummadda laisu keeni lahaa xilliga ummadda somaliyed isu keeni lahaa ee xilliga ummadda soomaaliyed lakala la kala takoori lahayo hebel oo rehebel baa tahay xagga ha aadin iyo hebel oo rehebel baa tahay meesha ha aadin la dhihi jiray waa la soo dhaafay mana lagu noqonayo ummadda soomaaliyeed anoo si deggan ula hadlahayo waxaa weeye gardarrada iyo baadilnimada iyo dib u dhaca meesha ka socota inaan farta ugu fiiqaan rabay inay fahmeenna waa filahayaa sanadkii hore markii la gaaray doorashada jubbaland madaxweynaha dowladda federaalk ah maxamed cabdulaahi farmaajo waxauu isku dayey in mar kale axmed madoobe aanu kursiga madaxweynenimada jubbaland ku fariisan laakiinse axmed madoobe ayaa arrinkaasi ku guulaystay maadaama xildhibaanada wax dooranaya ay ahaayeen kuwo asiga uu soo qortay farmaajo waxay xilligaasi ka dambeeyey wuxuu maamulka jubbaland ku hayay cadaadis gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda geesta kalena waxaanay dowladda uu madaxda ka yahay aqoonsan maamulka jubbaland khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa muddo dheer soo jiitamayay asigoo hadba weji hor la yeelanaya
dadweynaha magaalada muqdisho gaar ahaan kuwii habeen hore ay ku dul dagaalameen ciidamada dowladda federaalk ayaa dhigay dibadbax ay uga soo horjeedaan dagaaladaas oo khasaare ay ka soo gaareen dadka rayidka ah wariye maxamed cali aadan ayaa warkan inoo aqrinaya xilli habeen hore gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir uu ka dhacay iska horimaad u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay dhacay banaanbax xoogan oo ay dhigeen dadka shacabka ah ee degan xaafadihii ay ka dhaceen dagaaladii u dhexeeyey askarta dowladda federaalka banaanbaxayaasha oo ku dhawaaqayay hadalla ka dhan ah madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka ayaa guud ahaan waxa ay joojiyeen isku socodkii gaadiidka iyagoona ay cabashadoodu ku salaysnayd care ay ka qabeen dhibaatooyinkii loo geystay intii ay socdeen dagaaladii dhex maray askarta dowladda federaalka ugu horreyn intaan idiin soo gudbin codadka banaanbaxayaasha waxaa idinku soo maqan mid ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa markii ay israsaasaynta dhacaysay oo ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen isagoona sheegay in dagaalka ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka dagaalkana wuxuu ka bilaabay nin milatariya oo qora wato ciidankaan haram xataa dheheen qoraga dhig qor uu ku bilaabay lamarkiiba aagu u galay kuwo kaloo waxday meesha dagaalka waa ballaartay dagaal hal sac socda u qaatay shan qofooda shacbana waa ku dhaawacantay qolada macawiisyadeedana halinaa ka dhaawacmay boolis soo gurmaday oo haram la soo sabtay oo ahaa ciidankii loogu talagalay isgoodka afar qof bay ahaayeen afartii midna waa ka dhaawac midna waa ka dhintay labadii kalena meel ay macnaha hadda ku sugayn lama oga haha sargaal lagu magacaabay yaanyuurey waa jiryaa ciidanka booliska oo joogay isgoyska kaawaguday meesha reeran saddex kulleyda sargaalkii ciidankaas hogaaminaya waaye xabadihii uu maqlay meeshii macnaha ku baxay asagoo afar askari wato afartii askari a midna laga dilay asagana la dhaawacay isbitaal madiino dhaawiciisa yaala haram cadda xaggooda waxaa ka dhaawacantay hal wiil sida lagaba qabo booliskana halaa sidii uga dhaacaana uga dhintay marka shacabna shan qofooda ku noqotay oo labana ay ku dhaawacantay goobtii dagaalka saddexna ay ku dhaawacantay laamiga xaawataako iyo nasteexo muddahaas shacab qaatay wabku waaweynaan la isku ridaayey dadkii guryahoodii ee qalqal xalay dadaa ka taxay xataa kaawagoday iyadoo bandoona ou jiro dadkina ay inta afureen aysan meel aadi karin guryahooda joogaan waxaa loola kortega dhashiike iyo iyo iyo iyo b k m iyo ub aan laysugu aabad yeelin marka waxaan leenahay ilaahay ummadan muslimka meelna cudurka ka haya meelna dowladda marna badda hogaminaysa marna isku dul xisaabeynayso dadka banaanbaxa dhigay ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in dhibaato xoogan ay ku qabaan ciidamada dowladda federaalka iyagoona soo bandhigay dhibaatooyinkii loo geystay
dadaa naga dhaawaca guryayaannu ka jabtay cilmiyaannu ka jabtay oo been la sheegayn waxay hanoo suubiyaano dadkaan hanoo daaweeyaano anuku waan numbacshay laba jooray dhacdaha ugu dambaysaa laba toog ayay ugu dambaysaa dadka shacabka ayna ugu dalayhin waa la ifka hadda baqaarada niman jooga baqaarada niman jooga baqaarada niman jooga waa la ifgaraaca hala qof walba waa la ifgaraaca qof walba shacab ha naqato askari ha naqato qof walba waa la ifgaraaca lama dhacdo waaye lama dhacdo ugu xun marka mar kastay dhigaan laakiin lama ugu xuna aad tan inoogu dambaysa shacabna ma qaymeeyaan macawisley waaye ay leeyihiin ninkii shaqaala ah oo shaquu hiidaysta macaws ma qaadaayo mase qaadan maayo haye waa dad xaafada waa baabuurey waa niman xamaaliya gobol gobol waa gobol dowladaho iyo kasidoor ahoo ciidamado oo la yaqaano dadka ay u madax ahaayeen oo militariya aninka dhibaana haysta waana iska dhacaynaa waana ku dhimaynaa dadweynaha meesha joogay iyo shacabka ee meesha dhibaato ku gaarsiiyan saasaa ka cabanaynaa guddoomiyaha degmadana wuxuu dhahay waxaa waaye macawiis cad ee maca- maca- macawiis lee waayu dhahe waxaan rabnaa marka in noolaga qabto dadka meesha nagu soo weerara intaasi kadib haweeney ka mid ahayd banaanbaxayaasha oo aad u qiiraysneed ayaa waxay mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada wadajir ku eedeysay inaysan waxba u qaban shacabka dhibaataysan dhibka naga haysta guddoomiyaha degmada wadajirna hal mar naguma soo bixin guddoomiyihii degmada waaye waxa uu naga ogyaha ma jiraan shacabtii hal xasuuqa hal mar intuu soo istaaga xataa gurigiisa kama soo ma xamili karna xasuuqna ma rabno bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxaa haysta culaysyo isbiirsaday oo ay kala kulmayaan madaxda dowladda federaalka iyo ciidamadooda kuwaasoo ay ugu horreeyaan dilalka bareerka ah ee loo geysanayo iyo sidoo kale xirnaanshaha waddooyinka muhiimka ah ee dadka iyo gaadiidkuba isticmaalaan halka warkan dhegaystayaal aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan tobannaan askara oo ay saraakiil ciidan ku jiraan ayaa dhintay kadib markii ciidamada badda iiraan ay si kama ah gantaale isugu duqeeyeen xilli ay badda dul saarnaayeen warbaahinta xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa sheegtay in markab dagaalla oo ay leeyihiin ciidamada iiraan la duqeeyo xilli uu ku sugnaa badda cumaan wararka ayaa sheegaya in sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan kuwa badda iiraan oo debrid ku jira ay dhowr gantaalood la dhaceen markab dul saarnaa badda cumaan halkaasna uu ka dhashay khasaare lexaad leh sida ay sheegayaan markabkan ayaa gebi ahaantiisaba burburay iyadoona dab xoog leh uu qabsaday waxaana intaa dheer inay ku dhinteen tobannaan askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan marka laga soo tago khasaaraha gaaray ciidamada badda ah ee saarnaa markabka ayaa sidoo kale waxaa jira inay dhinteen soddon kale oo ka mid ah shaqaalihii saarnaa markabka kuwaasoo ay ku jiraan qaar ka mid a kabtanadii wadayay markabka warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa